bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dadka ka barakacay fatahaada webiga shabeelle ee afgooye ay u baahan yihiin gurmad deg dega sidoo kalena ay cabsi ka qabaan inay dilaacaan cudurrada faafa gaadiidka gurmadka ee dowladda hoose iyo shacabka oo iska kaashanaya ayaa xalay gurmad badbaadin ah ku dhowaada labaatan qof u fidiiyey kadib markii uu kusoo gudumay guri ku yaala degmada xamarweyne wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in bukaano cusub oo ay kasoo bogsoodeen cudurka covid baarlamaanka dalka masar ayaa ansixiyey in ciidamo loo diro dalkaasi libiya
coronavirus waa cudur safmareen ah oo ku sii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaas waa qodobadii warka ugu doorka roona haatan isagii oo fidsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijisay in bukaano cusub ay kasoo bogsoodeen cudurka covid wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk soomaaliya marwo fawsiya abikar nuur ayaa warbixintii maalinlaha ahaa ee covid ku sheegtay in fayraska corona ay kasoo bogsadeen shan qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka kasoo bogsaday ka dhigaysa ku dhowaad kun qof marwo fawsiya abikar nuur ayaa sidoo kale cadaysay in la diiwaan geliyay koob iyo toban xaaladood oo cusub oo kala jooga somalilan saddex gobolka banaadir toddoba jubbaland hal qof kuwaasoo tiradooda guud ee xaaladda laga diiwaangeliyay guud ahaan dalka ay gaarayso saddex kun boqol iyo soddon bukaanada cusub oo toban ka mid ihi waa rag halka midka kalena uu yahay dumar afariylabaatankii saac ee ugu dambeeyeyna mara jirin bukaan u geeriyooday covid waxaana tirada guud ee u dhintay cudurka covid ay gaaraysaa sagaashan iyo saddex qof wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortaga cudurka lana yareeyo saameyntiisa maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in dadka ka barakacay fatahaada webiga ee degmada afgooy ay u baahiyeen gurmad deg deg ah sidoo kalena ay cabsi ka qabaan inuu dilaaco cudurada faafa muuse cismaan abtow ayaa warkaasi sii ambaqaadi doona maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey degmada afgooye iyo deegaanada hoostaga kuwaasi oo ay ka barakaceen xaafadihii ay degganaayeen shacabka soomaaliyeed ee deggan degmada afgooye iyo tulooyinka ku dhowdhow fatahaada webiga shabeelle ayaa gebi ahaanba baabi'iyey dalagyadii sanadkan ka soo go'ayay beeraha iyo guryihii ay degganaayeen shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmada afgooye gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax ayaa ka hadlay saamaynta fatahaada uu ku yeeshay shacabka runtii waad iska garan kartaa dad ku nool ahaa xoogooda ku noolaa haddii ay guryihii caruurtoodii iyo iyagaba ay deganaayeen ay ka barakacaan waad garan kartaa culeysyada soo wajihi kara dad kale dulsaar ha ku noqdaan ama meelaha kale hadda magaalada ka yara baxsan dadka degan ha noqdaano dadkan waa dad u baahan runtii gargaar deg deg ah in lasoo gaarsiiyo oo oo noocyo kala duwan ah waxayna u baahan yihiin cunto iyo iyo iyo shelter labadaba meel ay ka galaan oo gabaad u noqota inta biyahan hal looga helaayo haddii aan la idmo iyo in ay helaan gargaar cunto nololeed ah labadaasba waa dad u baahan waxaa sidaasi lamid ah macquul ah cudurkaani shuban biyoodka ah in nawaaxigan uu ka bilaaco maadaama biyaha hadda meelo badan ay fadhiyaan taasoo keeni karta inay cuduro deg deg ah oo runtii laskaadsiin karaan ay ka dilaacaan nawaaxigan xiliyadan oo kale marka la gaaro sanad walba ayaa waxaa saameyn ku yeesha dadka degan degmada afgooye iyo tuulooyinka ku dhowdhow fatahaada uu ka samaynayo webiga shabeelle taasi oo ay kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan
gaadiidka gurmadka deg dega ah iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa soo badbaadiyey ku dhowaad labaatan ruux oo guri qadiimi ah oo ku yaala degmada xamarweyne oo kusoo dumay waryaheena maxamed muuse tarsan ayaa warkan sii ambaqaadi doona
dabaqan qadiimiga oo ku yaal degmada xamarweyne ee gobolka banaadir gaar ahaan agagaarka suuqa dahabka ayaa dumay markaasoo ay badi kusoo hooyeen dadkii gurigan deegaanka ku ahaa kooxaha gargaarka degdega ee gobolka banaadir oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa badbaadiyey toban iyo saddex ruux oo dhagaxa ka hoos maray oo dhaawacyo qabay kuwaas oo loo daadgureeyey cusbitaalada magaalada waxaana jirtay haweenay da-ah oo saacado la raadinayay nolol iyo geeri taasi oo la soo bixiyey iyadoo dhaawac qabta kol dambena burburka dhismaha waxaa booqday gudoomiyaha gobolka banaadir iyo qaar ka mida ku-xigeenadiisa goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaranka u sheegay khasaaraha ka dhashay burburkan iyo sida uu ku bilowday burburka dhismaha duqoobay
maamulka degmada taliyaha saldhiga dhammaan annagoo iskaashanayno shaqada waa socotaa ilaa hadda wax dhibaato oo sax aan sheegi karno male guriga waxaa loo kala deganaa saddex qaybood saddex baartamenday ahaayeen meesha hoos lama degana dhexda iyo kor iyo qaybtaas kale u kala deganaayeen dadka hal meel ayaa badbaaday inta xoogga lahayd waxay u badbaaday dhinacaan qaybtaan hadda suka soo mido oo saddex qol ah
maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho fanaaniinta hobolada waa beri iyo gaadiidka dowladda hoose ayaa maalintii labaad ku guda jira isxilqaan ay ku nadiifinayaan xaruntii robagandada ee exfiore xasan abukar cali xasan baydhabo ayaa warkaan sii ambaqaadi doona tan iyo shalay gelinkii dambe ayaa hoosadii waxa ay ka socotay xarunta exfiore qaybteeda robagandada ee magaaladan muqdisho ololahana isxilqaanka ah oo horey uu ugu baaqay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guud ahaanba meelo kala duwan dalka ka socday tanina waxa ay ka mid tahay iyada oo laga ambaqaadayo tusaalooyinkii madaxweynaha ayaa fanaaniinta qaranka waxa ay sameeyeen isxilqaan ay qashinka kaga qaadayaan gudaha borobagandada oo markaasi qashan fara badan halkaasi uu ka buuxay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda maxamed xasan barrow ayaa waxa uu amar ku bixiyey in qashinkaasi laga guro goobahaasi iyada oo dowladda hoosena ay markaasi gacan buuxda ay ku siisay oo gaadiidkooda halkaasi la keenay sida howlwadayn ka tirsan fanaaniinta hobolada waaberi uu sheegay maxamed axmed xeefo waxaa shalay geligii dambe waa lala joogay hadda loo soo socdaa jawaano uu ku maqan yahay oo lagu shubayaa wixii qashina iyo wixii dhagaxaana jawaano lagu nusqada soo wadaa waxaan kula talinayaa in nadaafada la dhooro oo qashinka wadooyinka lala dhigin oo wax walba qashin walbaba loo suubiyo meesha gaara loogu talagalay in lagu suubiyo
saakaya ayaa ahayd markii waaberigii ay kusoo dheelmadeen fanaaniintii waaberi xarunta barobagandada oo wejigii labaad ee isxilqaan ay halkaasi ka fulinayeen waana mid looga baahan yahay oo ku dayasho mudan xasan abuukar cali warbaahinta qaranka muqdisho
dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay masiibadii iyo dadaalada gobolka uu ugu jiro wax ka qabashada goobaha biyaha ay fadhiistaan ee roobabka ay biyaha ay xidheen ee caasimadda soomaaliya nuur siciid tahliil ayaa arintaasi inoo faahfaahin doona
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa booqday musiibo ka dhacday degmada xamrweyne kadib markii qoysas danyar ah oo ku noolaa dhismo qadiimi ah oo ka koobnaa saddex dabaq uu kusoo dumay kaas oo ka dhashay khasaare kala duwan kooxda gurmadka degdega ah ee debdemiska dowladda hoose xamar ayaa howlo gurmud ah ka fulisay goobta ay musiibada ka dhacday iyagoo kasoo badbaadiyey lix qof uu mid ka mid ah dhaawiciisu cuslaa dhanka kale duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho si uu u korgalo howlaha dib u hagaajinta ah oo ay dowladda hoose xamar ka fulisay wadooyinka caasimadda ee uu saameeyey roobkii daay dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay gudoomiye cumar filish ayaa warbixin ka dhageystay agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicso celinta gobolka banaadir oo ka warbixiyey biyo ka qaadistii lagu sameeyey wadooyinka ay biyo dhigeen daadadka roobka iyo sidoo kale goobaha biyo xireenka ah ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeer kadib ka hadlay musiibadii caawa ka dhacday degmada xamarweyne Ee, bulshada gobolka banaadir ee, waa uga mahad celinaya dadaalkooda ee, inay mar walba ee, maamulkooda ay garab taagnaadaan oo sida ay hadda noo caawimayaan nooc sii caawimaan ayaan ka codsanaynaa Ee, dhinaca kale ee, caawa ee, roobabkii iska daba socday ee, dartood waxaa dumay guri saddex dabaq ah ayaa degmada xamarweyne kusoo dumay Ee, gurigaas ee, dad badan ayaa deganaa Ee, maamulka gobolka banaadir iyo ee, gaadiidka degdega ah dabdamisyada iyo ambalansooyinka baalooyinka foorliifyada kulle waxaa meesha la isugu tegay maamulka gobolka wixii hadda xamar joogay Ee, nasiib wanaag marka ee, toddoba iyo toban qofood ayaa laga soo badbaadiyey oo shan ee, qof ay tahay ee, dhaawacyo aada u fudud isbitaallada loo qaaday Ee, marka intii kalena iyagoo bad qaba ayaan qofkii ugu dambeeyo haweeney da-ah ayaan ka soo saarnay saacadan hadda oo ah ee, koob iyo tobankii iyo barkii ama shan saac ee bar habeenimo ee, qof bas u yaqaan Ee, marka ee, taasi waxay ka mid tahay marka khasaarooyinka ay roobabku ay ay keenayaan magaaladan ee, yacni dhismooyinkooda qadiimka ah yacni mar walba waxaa ka dhaca ee, xamarweyne shangaani markaan oo kale ee, yacni inay guryaha soo dumaan guryuhu waa da dadaa ku nool qaar kale ayaa mataqaanaa ee, ay degan yihiin ee, dad barakacyaala meelaha qaar xamar
dhanka kale duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish ayaa ka warbixiyey kormeerkii uu ku sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda ee dib u hagaajinta lagu sameeyey
Ee, runtii maalmahan sida aad ka warqabtiin ee, roobab isdabajooga ayaa socda roobabkaasi waxa ay jireen ee, wadooyin badan oo muhim ah oo ku yaala magaalada muqdisho Ee, runtii caqabado fudud ma ahayn laakiin nasiib wanaag ee, si nafqur ah ayaa mataqaanaa looga shaqeeyey meesha hadda aan joogo ee, dhowr jeer ayay buuxsantay ee, isbuucan iyo isbuuc la soo dhaafay gudihiisa marka waa ilaahay mahadiis ee, roobabkaas socda ee, marka roobabku ee, nacfi badanna way leeyihiin khasaarooyin waa leeyihiin Ee, marka khasaarooyinka roobabku ay keenayaan oo ay ka mid tahay in guryaha ay ku dumaan ay ka mid tahay in dad waxyeello ku noqdo ay ka mid tahay wadooyinka inay xirmaan ama ay raf noqdaan waxyaabahaas oo dhan waxaa waaye waa waa khasaarooyinka roobabka keenayaan Ee, runtii marka ee, in muddo ahba roobabka iyo daadadka iyo mushaakilaadkaas way nagu soo noqnoqonayaan laakiin mar walba ee, annagoo kaashanayna ee, bulshada ee, gobolka banaadir ayaan u babac dhigaynay alxamdulilah waa ku guulaysanay Ee, wa- maantadan hadda ee, meelihii muhimka ahaa wadooyinka muhimka ahaa dhammaantood waa laga nadiifiyey biyihii iyo si caadi ayaa loo mari karaa
ururka haweenka qaranka iyo qaar ka mida dhallinyarada oo kulan ku yeeshay muqdisho ayaa madaxda qaranka ku taageeray doorasho cod iyo qof ah oo ka dhaca dalka cabdiqaadir cali axmed cabdiqaadir shacab ayaa warkan inoo soo ambaqaadi doona
qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa madaxda qaranka ka dalbaday in dalka ay gaarsiiyaan doorasho cod iyo qof ah si loo gaaro hannaan dimuqraadiyadeed oo ah nidaamka lagu soo doorto hoggaanka sare si lamid ah dunida madashan oo isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka haweenka qaranka iyadoo sidoo kale ay ka qayb qaateen kooxda onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed oo soo bandhigay heeso ka turjumaya wadaniyadda iyo qiimaha dalkeena
Yeah.
qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo madasha ka soo qayb galay ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay ka qayb noqdaan hanaanka doorashada dalka kuna kalsoon yihiin in doorasho cod iyo qof ah ee dalka ka dhici karto dalkan waxaa iska leh dhallinyaro maadaama aan dhallinyaro nahay maanta waxaan u taagannahay inaan maaragtay ka qayb qaadanno soo dhoweynta doorasho qof iyo coda oo ka dhacda maga- een, dalka soomaaliya waxaan rajaynaynaa dalka soomaaliya inay ka dhici karto qof iyo cod inay ka dhici karto ma- ee, soomaaliya oo idin waxaan soo dhoweynayaa inay soomaaliya ka dhacdo qof iyo cod aad iyo aadaan u soo dhoweynayaa n xaqiiq dhammaan waxaan u wada imaanay n fikrad iyo hadaf n anaga naga soo go-ay ama naga soo meexay inaan halkani kusoo gudbino n ama aan galabtana iskugu marxabeyneyno n dalkeena soomaaliya galabta ma yaqiinsan nahay inuu noqday dalalka caalamka because doorasho qafi cod ay caalamka galaan soomaali markaan nahay maxaa u geli weyne doorasho qafi cod way dhacaysaa doorasho qafi cod waan taageersan nahay mar un waxaa rabaa in laydhaho xildhibaanad faatimo way codeysay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulasha axmed gaballe ayaa madaxda qaranka kuwa dowlad goboleedyada ka codsatay in dalka ay gaarsiiyaan doorasho cod iyo qof ah waxaan rajaynaynaa in shirka iyo wadatashiga ay ku qancaan madaxda soomaaliyeed hadday yihiin kuwa qaranka iyo hadday yihiin kuwa dowlad goboleedyada in ummadda soomaaliyeed ay u bislaatay inay doorasho u dareerto inay codkeeda dhiibato inay doorato qofka ay rabto cabduqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
oo kulan looga hadlayay dardargelinta dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada xudur ayaa lagu qabtay isla degmadaasi maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray xudur
kulankan oo si wada jir ay uga wada qayb galeen wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha guddiga gaadiidka iyo garoomada maamulka koonfur galbeed maamulka gobolka bakool xubnaha golaha deegaanka degmada xudur iyo saraakiisha booliska ayaa looga hadlay dardargelinta dhismaha garoonka dayuuradda ee degmada xudur oo in muddaa lagu isticmaalayay nidaam aan ku habboonayn intii uu socday kulanka waxaa la isku dhaafsaday fikrado kala duwan oo ku aadan sidii si silqaana loogu bilaabi lahaa dhismaha garoonka ay ugu horeyso sili garoonka lagu wareejiyo iyo dhismaha loogu adeego dadka ku safraya garoonka waxaana ugu dambeyn kulanka kusoo dhammaaday inaan loo kala harin ka qayb qaadashada dhismaha garoonka oo halbowlowga gobolka bakool intaa kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca dhaqaalaha ee gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur oo sheegay in kulankan muhiimad gaara u leeyahay gobolka bulshada reer bakoolna ay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan barnaamijka isxilqaanka ee lagu dhisayo garoonka maadaama uun eerboorka baacadiis iidan dhamma ee adduun magaalada magaalamadeeda gobolka bakoolana dikid kalan laayna weli kalan dhamna eerboorka keliya nolola baniaadanka ee degmada xudurka tiisa duusiyo ani barnaamijhiis waa laku bedela waa lagu qabada magaaladakan ayaa safaran galay ee warbadanka ku shaqeeyey ka maamul ahaana ninka waa ay geliyey shirkigeelka naskakoyn oo wasiirka shirkudoonku hay sida farxda aan hay sababtoo ah ee uma dowlaha kaliya una gaban maayo waa eerboorkan degmada xudur waay eerbooro badan waxaa la isgalay wasiirka wasiirka ku dangaday si eerboorkan waa lagu qoray fadhi
ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga gaadiidka iyo garoomada ahna xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed maxmed xuseen geedi iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed ayaa maamulka uga mahadceliyey siday ugu helan yihiin in dalkooda ay ku dhistaan isxilqaan waxayna baag u direen madaxda siyaasiyiinta iyo jaaliyadda ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya inay garab ku siiyaan dhismaha garoonka ka wasaarad ahaana ay hormuud u yihiin howlaha garoonka ka bilaabanaya ka xildhibaan ahaan maadaama oon ka mid ahay xildhibaanada koonfur galbeed anoo ku hadlaya afkooda ee kana mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka bakool gaar ahaan degmada ceelberde waxaan ballan qaadayaa dhanka xildhibaanada in aan mataqaanaa barnaamijka u bandhigo aana ka qayb qaadan doono hadduu aan la yidhaahdo wali fariin codsi aan dareeye dhammaan bulshada ha ku jeeda ummaduun soomaaliyeed gaar ahaan dadkan deegaanada koonfur galbeed ha ku jeeda hooyo eyin haan banaanka jara iyo haan eyo eyin haan guda jara insha allahu tacaala wali rajeeye dhammaantii unan inay ha ku jawaabaan fariinta unan dirahayn wali waa fariinta unan dirahayn wali argahaytana eelboorka inay usa xaaladiisan faylnayna qaab walba haddii oo dhinaca oo xayndaabka ete iyo haddii iyo etaab dhinaga terminaalka إن شاء الله تعالى ولكو عدسنا دادك محسنين تاي ولا لنوغان دالي دبيد ملبيو روغان إني أرنتون إسحلقان كا إن شاء الله وقابتيو يوكو قادان ولا إن ما حد نغاي maamulka gobolka degmada oo i bulshada reer xudur oo insha allah isla markiiba ku jawaabeen arrintuuna sheegna yoona ballan qaadan wal alla wala karaansho ah wala si qaas aan ka mahadnagay gudoomiyaha degmada oo ballan qaaday wal kale oo waayaan inay xoolo badan yoo leeyino gaal badan yoo sheena doonaan garoonka laka dhisaaw irin badan yoo sheena doonaan loo badanna yoo sheena doonaan wala la naajisaka allahu khayr eed iyo eedaan mahadsanta mudane gudoomiye maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyaha iyo telefishanka qaranka magaalada xudur
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen oo redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya baarlamaanka masar ayaa ansixiyey in ciidamo masaari ah loo diro dalka liibiya baarlamaanka masar ayaa fasaxay in ciidamo loo diro dalka dibaddiisa isniintii kadib markii madaxweynuhu uu ku hanjabay inuu tallaabo militari oo ka dhan ah ciidamada ay taageerto turkiga oo ku sugan liibiya oo dariska la ahaa ay arrintaasi tallaabo ka qaadi doonaan baarlamaanku wuxuu si wada jira u meelmariyey in la diro xubnaha ciidamada qalabka sida ee masar ee ka howlgalada ka dhanka ah xuduudaha masar si loo difaaco amniga dalka masar ka dhanka ah maleeshiyeedka hubaysan ee dembiilayaasha iyo xubno argagixisaa shisheeye ah ayaa lagu yiri bayaanka howlgalada ayaa lagu samayn doonaa dhinacyada galbeedka oo laga yaabo inuu tix raaco dariska reer galbeedka oo dariska libiya tallaabadani waxay horseedi kartaa masar iyo turkiga in ay siyaasad ahaan ama militari ahaanba ay isku dhacaan guud ahaan warkii caalamka oo aad ka dhagaysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaashaanu jecelnahayo waa nageenta